waatahay waan ku faraxsanahay inaan inaan fursadso orod iyo
waa idinkaga mahadcelinayaa howlaha aad ula qabateen howlaha aad u qabateen ummadda soomaaliyeed aniga waxaa iga dhaban shala hadalkan dhahay war adoo tobanka milyan oo soomaaliya heli kara maxaa kugu kalifi kara toban kun iyo shan kun inaad inaad inaad- inaad wax ka dhigato Ee, soomaaliya inaad hogaamisid waad rabto waxaad inaad ummadda midaysa halka ba fikradaha aan aaminsanaha weeye Een, waxaa igu soo haray xaaladeyda aniga sidaan shalay u sheegaya anigu ma rabo wax shuruucda dalka ka hor imaanaya inaan sameeyo axda qarameed ka dhalay dastuurkan hadda federaalka ra-iisul wasaarihii ugu horreeya ku dhaartan oo- oo oo weliba meel gaarsiiyey marka ee, muwaadin caadi ahoo inta soddon qof afartan qof meel ku xaraysta yidhahda xisbiyaan ahaa anigu ma- ma samayn karo Ee, sidaad maqlayseenna shuruucdii xisbiyada miiska baarlamanka ay hadda saaran yihiin inaan tala ka ge- ka wada geysanan oo loo baahnay aniga dastuur iyo barnaamij siyaasadeed oo aragtidiisa leh waa ii diyaarsan yahay kaliya ma diyaarin waxaa diyaariya tiim soomaaliya soomaalidana waxay tirahdaa far kaliya foolmu dhaqan tiim leader oo noqon karaa hogaamiye laakiin tiimaa loo baahan yahay wadaniidu ka buuxdo soomaalnima ku jirto aan kala jeclayn dadkiisa iyo dalkiisa Ee, talooyinka ma hakrada anigu xasan sheeg waxaan ku yidhi garowa fadhiisaa bil ka xukun dalkani idaacskada bisha ku xigta kismaayo ka xukun Exactly.
istaanbulkaas waa aaminsanaya qadaafiyaan ka bar Sax.
intuu u joogo intuu golaha wasiirada kaxaysuu iska degaya magaalo sirtuu iska degaya duxi ku shaqaynaya maxaa ka imaanaya dowladdii iyo shacbigii aa isku xirmaya Exactly.
meeshaas dhaqaalo badan baa gelaya Exactly.
bisha kalena meel kaluu gelaya Sax.
mudalkaasu aada u isciilisa waxaa ka yaraanaya haddana culayskii madaxtooyadii iyo marka ee, horta soomaaliya sidaasay u baahan tahay niman nasiib badan oo nasiib galana mar walba kursiga ku fadhiisanaya Ee, waxaan waxay ila tahay marka barnaamijkaasaan bilaabaya anigu baarlamanku intuu ka ansixinayaan sugayaa sharciga xisbiga iyada laftirkeeda la rabaa inaad talooyinka dhiibtaan oo laga ilaaliyo wax bixinta khatar ummadda ku keeni karta Ee, qaar ay ku yidhahdeen tobanka xisbiha laga dhigo sax
tobanka xisbi kama duga kama duwanaanayso sideetan iyo sideedii kacaanku ku dhashay ma xasuusta Sax.
eyde Sax.
waxaan ahay ee, aadadeedu waa yareed waa beri baan deganaa anzaloti ceelka calanka xaafad la yidhaha Sax.
waxaan arki jiray labaatan qof oo jareer oo xisbi aan haya
Sax.
ah Sax.
wax sideetan iyo sideedii gaareen markii kacaanku dhalinaya Sax.
marka xisbiyo kooban oo tayo leh oo soomaali ku wada jirto inay dhashaan Sax.
ayaan horta hadda eh, ku taliyaa Een, registrationkii dadkaan hadda bilaabayna Ee, barnaamijkii iyo dastuurkii iyo daraafta waa diyaarsan yihiin maskax badan baa gashay waqti badan bay qaadatay markii aan dadka registration ku samayno oo finland dadka bilowdaan oo meel walba laga bilaabo oo meel Sax, waagu isku sax.
xirmo Sax.
ilaa toban kun oo dada markii la helo Sax.
waxay noqonaysaa marka congresska la qabi kara ama conventionka saa u taqaanaa Een, tiimka ila shaqeeya waxay soo jeediyeen saddex maalmood oo congress ama convention socda saddex maalmood Sax.
oo ugu yaraan kun iyo shan boqol ilaa laba kun ay fadhido erga ah, Exactly.
oo dibadaha qaar ka yimaada qaarna dalka gudihiisa Sax.
Ee, meel lagu qaban karaa helaynaa Sax.
Ee, maalin in laga doodo articles of the constitution Sax.
xisbiga la ansixiyo gaabgaabka Sax.
maalinta labaad in laga doodo political programka iyo visionka xisbiga Exactly.
la aburuuf gareeyo Sax.
maalinka saddexaadna leadershipka in la doorto Waa the best.
waa golo dhexe guddi fulin iyo guddoon Ee, by the time waxaasu dhacayaan waxaa la rabaa inay somali diaspora communitieska iyo gobolada iyo dowlad goboleedada inay jiraan active members oo, oo shaqada wada oo Exactly.
maalinka xisbigaas ugu dhawaaqo uu istaago meel walba calankiisu ka taagan yahay Sax.
Ee, horta aragtidaasaan ku shaqaynaa Een, ilaa saddex kun iyo googo afar kun ku dhawaada hadda diiwaan gashan oo dibadaha iyo gudaha ka diiwaan gashan waxaan is leeyahay toban kun markuu gaaro waa marka sharciguna diyaargaroobayo waad garan kartaan inta isbiyaf badan samaysmana sida loo loo wado loo waday marka dambe aa leeyahay saddexda ugu horeysa marka ku qoray Ee, anigu waxaan jeclahay inay saddex noqdaan leanna haddii afar noqdaan waxaa laga yaabaa inuu dhaco eh, polarization عظيم ولو الشروط هذا كده كثر من المنظفين كثير ما قالوا صارت جري لا تعبد دوني جد يا برلمان كواحد تشويه انبض طلب بدنا سيا وتم كان الحماش كبر وحكلوا دكتور ما مو شيء يعني انبقات برلمان كبر شيء اسكت كيف ما دام هو هو رافع كان انت بلا لكن حد يمر نقمته أبغى نجرب هجس فتنة بدن لكن ويا أرجع نقول هذا وسياسيين iyagiiba hadda ugu badan baarlamaanka boqol iyo afartan saddex ayaa tintan ah walaasi dad mutacalib joogo in loo soo diro mid kale shardi maaha aniga ama inaan anigu soo noqdo ama tiimkeena aniga waxaan diyaar u ahay haddaad diyaarisaan workshopyo inaan dhaqaalaha dalka soomaaliya mustaqbalka mishinkeen ka leenahay arrimaha bulshada maxaan ka leenahay mishinka maxaan ka leenahay deris wanaag gabdhi maxaan ka leenahay reberes maalin mar walba la soo diyaariyo muxaadaraad cilmi ah Ee, xalay markaan dhahay ee, ma garanayo daday dhibaysanay joogeen Ee, war deriskaaga ayaa ku badbaadi kara marka in cadamadoo kaga dhig waa siyaasad khaldan wey Ee, muxuu ahaa ee, waxaan joogay doorashadii ugu dambeysay kambeynkii mele zanaawi ayaan joogay niman cajiiba waa nimankaas waa niman tashada waxay ku kambeygaraynayaan rejiimka horey garaacayaan hal diin buu ogolay christianity orthodox waa diidnay diimahoo dhan baa meesha ka jira cid walba xoray u tahay hal luqad baa jirta taba bilaadana dhinta soomaalnimadana sidaas u ilaaliya Ee, rag asxaab ayaad leedihiin tiim meel walba jooga Ee, contactiga waa kan waa haysataan raggiina miidiyada anigu anoo ra-isul wasaarahan waxaan dhihi jiray war miidiyadu mushkilada soomaaliya iyay bensi- iyo bensiin ku shubina biyaha ku shubta Ee, sida wanaagsan loo isticmaalo waa tiimka ugu xooga badan today in the world haddii laakiin si xun loo isticmaalo khatar bay leedahay Ee, inaan maaragtay marka waxaa laga rabaa qof- marka een, waxaa laga rabaa qofka ee, inuu yahay qof nadiif ah u- yacni gurigeyga iyo xaaskeyga reerkeena waxaa uga soo tagnay inaan wax qabano inuu ka dhabayo marka waxqabadkii waa arrinta ugu muhiimsan Ee, arrinta kale marka waxaan rabnaa inaan ku soo jeedino inaa la timaado shaqada suban waayo wixii hore oo dhan waa lagu soo fiilgaroobay wixii hore oo dhan waa shaqayn waayeen marka haddii ilaahay yidhaahdo haddii ilaahay kuu kaso inaad la timaado waddan wanaagsan oo ummaduna simi karto cadaaladna u samayn karto shaqadaaduna ay ku fududaan karto marka wax badan ma rabno inaan ku daalino waxa ugu muhiimsana waxay tahay wada shaqayn Ee, intay hawsha socoto een, waxyaalo badan adaa og een, waxyaalo badan oo waxaa kaa hor imaan kaa hor imaanaya carqalado badan waxa keliya uga bixi karto wada shaqayn iyo dadka loo badsada marka anigu ahaan intaas oga baxaya aad baan kugu mahadcelinaya kafey buu soo wadaa waa imaan doonaa
profesor anigu hadal badan oran maayo oo ninka arrimaha bulshada noo qaabsanaa oo negative hadallada ay soo jeedinayaan waa hadalla aan aqoonsanahay ama ogolnahay Een, waxay ku hadlayeen oo hadalla annaga naga jawaab- jawaabayay Een, sidii raggaanba ku sheegeen in aad tiim samaysatid ummad ma kasta aan shabeelladan hadda ka dhacaysa waddanka oo dadkii carqalada gelinaysa waana ku taageeraynaa waana kula xiriiraynaa insha allah waxaana ku rajaynaynaa inaad guul wanaagsan ka gaarta intaas un baan kusoo gabagabaynayaa